bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warkaca wa kuwada ugu dorkaroon dhegaystayaal waxaa ka mid ah kulan wadatashi ah oo u dhexeeya bulshada iyo maamulka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe oo ka furmaya degmada balcad mas-uuliyiin ka socda wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya oo kormeera xarunta lagu tababaro macalimiinta qaranka ee magaalada baydhabo ciidamada jubbaland oo howlgallo ka fuliya ee guddaha maamulka degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud oo lagu wareejiyey gawaari dagdamis ah warka caalamkana waxa aad ku dhegaysi doontaan dowladda qadar ee masar oo keenay xal lagu soo afjarayaa colaada ka taagan khaza qodobadaasi waxay kusoo kordhaa ayaad warka ku dhegaysi doontaan hadduu eebaweyne raali ka noqdo
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshada safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka cawga kuwooda ugu dorkaroon markan waxaad kusoo dhawaataan isagiyo faahfaahsan aanu ku bilaawnay kulan wadatashi ah oo u dhexeeya bulshada iyo maamulka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka furmay degmada balcad saadaq socdaal ayaa warkani degmada balcad kasoo diray maamulka degmada balcad ayaa maanta furay kulan socon doona sagaalka bisha ilaa afar iyo tobanka bishan kaasi oo u dhexeeya maamulka iyo bulshada kulanka maanta waxaa kasoo qaybgalay nabadoono odayaal dhaqameed ugaas waxgarad iyo maamulka qaybihiisii kala duwan waxaa ugu horeyntii furay kulankan guddoomiyaha maamulka degmada balcad ahna duqa magaalada mudane qaasim cali nuur qaasim furdo waxaan maanta isugu yeelnay oo aan furaynaa kulan ay isugu su-aalo weydiin iyo tala soo bixin tala soo jeedin aan ugu baahan nahay bulshada degmada balcad guud ahaanteeda oo socod doono sagaalka ilaa afar iyo tobanka bisha kulankaas micnihiisa yahay maadaama maamulka hadda jiro uu yahay maamul bulsho oo maamul qonsolle ee bulshada matalaan hore u joogi jirna anagoo maamule oo degmada laakiin hadda wax badan ay ka duwan tahay maamulka annaga hayno oo hadda noola doortay waa maamul ku dhisan mar walbo inuu bulshada ku soo celiyo inuu u qabta rabo amba laga rabo inay iyaga soo jeediyaan waxa laga rabo in deegaanka laga sameeyo akhyaarta dhaqanka waana gaari dooyaa insha allah bulshada qeybaheeda kala duwan talada iyo tusaalaha ee iyaga bixiyaanaan ku dhaqmi doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo
dhanka kalena waxaa faahfaahin ka bixiyey kulankani wujuudkiisa xogayaha dowladda hoose ee balcad cabdixakiin xuseen islaam
kulankan ujeedkiisa wuxuu yahay maadaama aan yeelanay konsol degmo golo deegaan dadkii shalay xubyihii koo iyo labaatanka xubnood degmadan inay matalaan dadkii soo gudbiyey ee soo saxiixay ee taladeeda lahaana idinka aad tihiin waxaad noqoteen odayaal aan laga maarmi karin la-aantoodna aan go-aan amba talo wax maamulka idinka aadan ogeyn oo samayn karin annagana waxaan go-aansanay inaan tallaab walbo iyo qorshe walbo aan samaynayno balanteeda intaanan gaarin ka hor inaan idinka dib idinkugu soo celino talana aad ku yeelatiin fikirna aad ku yeelatiin wixii markaas go-aamisiin tallaabadaas aan qaadna haddii ilah yidhaaho
intaasi kadibna waxaa markaasi aragtidooda ay fikradooda kala duwan ka dhiibtay nabadoonada ka soo qayb galay kulankan iyo ugaaska guud ee degmada balcad ugaas maxamed weli ugaas xuseen islaam in ay ka soo qayb galaan shirkii ugu horeeyey ay noogu yeelaan wiilasha aan dooranay oo koodii labaatanka xubnood ahaa waxaan leenahay oo ku mahadsan tihiin gacmo furana kusoo dhawaada wixii talo iyo tusaale iyo ajandana idinfaada ayaa idinka sugayna haddii waayo aragnimadeenna iyo aqoonteenna iyo wixii aan horey u soo aragnay iyo maamul wanaagii aan soo baranay waxaa laga rabaa golaha deegaanka degmada balcad kuwa labaatan ka xubnood in ugu yaraan afar qaybood ama shan qaybood inuu isku qaybiyo marka anaga golaha deegaanka waxaan ka codsanaynaa in dastuurkii ay ku shaqaylahaayeen nidaamka ay u kala dambeeyaan darajadooda siday kala tahay waxa loo galaayo waxa ka maqan waxa u yaallo waxay noo soo wadaan meel aan ka heli karno aan ka tixraaci karno aan ka akhrisan karno markaasaan dhihi karnaa wiilasheena wejigaas waa ku saxan tihiin wejigaasna waa ku qaldan tihiin meelaan ka raacno oo ambaqaad ah meeshaasay ka leedahay haddii wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle ay ka jirto boqor magaalada dowladda balcad waxaan ka codsanaynaa in dastuurkii balcad lagu labiraa oo si degdeg ah ugu keeno haddii degmada midku meel gaara ay ku dhaqanto ay samayso haysana ayadana inay la soo gudbiso si aan ula xisaabtano waa waalidiinaa nahay dhammaanteenna dadkii magaalada waa la buuxaa boqolkiiba toddobaatan iyo shan dhalinyar waa la leeyahay iskoolaadka haddaad tegtid cidlo waaye dugsiyada inta yaryaraa dhigata kastoo hadday soo qaangaaraan way ka wada tagaan mas-uuliyiin ka socda wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya ayaa kormeeray xarunta lagu tababaro macalimiinta qaranka ee magaalada baydhabo siraaj isaaqa ayaa baydhabo inoogu soo diray kormeerkan oo si wada jir ay u sameeyeen hogyaha joogtada wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed waxay ku tageen harunta tababarada macalimiinta oo ay ku jiraan siddeed boqol oo macalin oo laga kala keenay degmooyinka iyo deegaanada hoos imaanaya koonfur galbeed soomaaliya ugu horeyn faadil cabdulaahi mursal ayaa hogayaha joogtada wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya u faahfaahiyey tirada macalimiinta ee ku jira halkaani iyo waxyaabaha la barayo geeko oo ee sagaal ka bilisiiyey dad labada kun labaatan ishanta may bahana booqday xogayaha guud wasaaradda waxbarashada federaalka xogayaha oo handeeriy in iswalka ogaada habsame socodka wasaaradda waxbarashada shaqadiyo kawadda dowladda koonfur galbeed sigaar xogayaha geeka maybaha booqday xarunta tababarka macalimiinta xaruntaas oo oo macalimiin deerasa sideed boqol oo macalin laka tababaraay tababarkaas oo ha socday muddo lama sano ah oo lamadaas sano oo qaybo shal duwan ha qaadadaayan tababarkan may ka qaadadaayana madinka dambayta ina la siiyey diblooma sara dibloomadaas oo biyaasa jaamacadda ummadda hogayaha joogtada wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhankiisa si aada ula dardaarmay macalimiinta ka faa'iidaysanaya tababarkan muddada labada sanaa waxaana uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay wado tayada waxbarashada dalkeena sidii kor looga qaadi lahaa
maanta oo bisha agost sagaal ay tahay waxaan aada iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan goobjoog u noqdo oo soo booqdo xaruntii tababarka macalimiinta xaruntii kumeelgaarka tababarka xaruntii macalimiinta ee tababarka kumeelgaarka ahayd ee koonfur galbeed oo ku taal magaalada baydhabo runtii aad baan maanta ugu faraxsanahay inaan ku arko wasaaraddii waxbarashada tababarayaasha iyo machadkii iyo ardaydii ama bara ardaygii la tababaraya inaan maanta meeshaan isugu nimaan runtii aan ku arko aan ku soo booqdo aad iyo aad runtii aan ugu faraxsanahay waxay aan meeshaan ku arkayna waa runtii howl aad u qurux badan ayaa meesha ka socoto oo tababarkii macalimiinta uu soo socday gruubkii ugu horreeyey ama kalkii koowaad oo la qaatay laba kun saddex iyo labaatan afar iyo labaatan iyo kalkii labaad oo afar iyo labaatan shan iyo labaatan oo meesha tababar uga wada socdo oo macalimiin gaaraysa ilaa siddeed boqol oo macalin oo maanta tababar meeshaan uga socdo ciidamada jubbaland ayaa howlgal ka fuliyey gudhaha sumeeye daar ayaa faahfaahinaysa ciidamada maamulka jubbaland ayaa howlgallo oo amni ah oo qorshaysan waxa ay ka sameeyeen magaalo xeebeedka kudhaa howlgalladan ayaa lagu xaqiijinayay nabadgelyada guud ee deegaanka waxaana la sheegay inay ka qayb qaadanayaan dadaalada lagu xoojinayo amniga gobolka taliyo ku-xigeenka ciidanka jubbaland oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in al-shabaab khasaaro xoogan ay gaarsiiyeen amniga ay suwayaan ciidanka maanta oon halkan aan howlgal aan ku xaqiijinayna amniga magaalada kudhaa magaalada xeebeeda kudhaa ee degmada soore aan ku xaqiijinayno cadowgii nabaddiidka ahaa oon eriyada ka sifaynay muddo ilaa toban sano ah yaan waddankan joognaa cadowgana waan ka sifaynay ilaa raaskambooni iyo inta udhexaysa kismaayo annaga gacanta ku hayna marka waxa weyan ciidamadu mar walba waxay u taagan yihiin oo heegan u yihiin inay la dagaalamaan khawaariijta ciidanka maanta meeshan diyaarka ku ah waa guutada saddexaad ee unkad ee ciidanka darawiishta jubbaland marka mar kasta waxaan heegan u nahay inaan cadowga la dagaalanno khawaariijta ah ee ummadda naafeeyey ee waddanka kala gaabiyey baan diyaar u nahay naftannada baan u huraynaa bulshada soomaaliyeed baan ugu shaqaynaynaa waan ugu soo shaqayn jiray haddana waan ugu shaqaynaynaa nooga yimaaday kismaayo aad baan ugu mahad celinaynaa ciidankii kudhaa ka howlgeli jiray eriyadeedana amnigeeda gacanta ku hayay baa maanta meeshan diyaar ku ah howlgal baan ku jiray hadda iyo shaqo shaqadaasaan ku xaqiijinaynaa amniga mar kastana waan ku jiray cadowgana ereyadan waan ka sifaynay waxaan bulshada soomaaliyeed ugu dardaarmaynaa inay ku naaloodaan inay nabadgelyo haystaan waddanka ay ugu seexdaan annagoo aanu bulshada aanu ugu shaqaynayno gacanta aanu ku hayno ereyadana amnigeedu waa suwan yahay maamulka degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud ayaa lagu wareejiyey gawaari dabadamis ah bashiir cismaan ayaa inoo faahfaahinaya ururka isxilqaan ayaa maanta ku wareejiyey magaalada caabudwaq baabuur debdemis iyo gaari booyad ah oo lagu xoojinaya adeegyada debdemiska iyo gurmadka degdega ah munaasabadda wareejinta ayaa waxaa ka soo qaybgalay ugaas maxamed ugaas axmed wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka galmudug maamulka degmada caabudaq ururka isxilqaan odayaasha dhaqanka ururka haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada munaasabadan ayaa waxaa ugu horreyn ka hadlay guddoomiyaha degmada caabudwaq mudane muxiidiin aadan weli oo mahadcelin ballaaran u jeediyey ururka isxilqaan isagoo ku ammaanay kaalinta muuqato ay ka qaateen horumarinta adeegyada bulshada maanta waa maalin farxad leh oo bulshada caabudwaaq guud ahaan aan isugu tahniyedaynayno waxqabadkan weyn ay soo bandhigayaan walaalaheen ururka isxilqaan shaqo muddo dheer ay soo wadeen oo yacni ay camera gaareen weliba kala horraysay intaan la socdo markii xilli sannado ka hor ah uu dabku ka kacay meel gaasi stationa dad badanna ay ku dhinteen waxay u istaageen inay deegaanka qarash ka aruuriyaan dadkii waxyeeladu gaartay inay wax u celiyaan sidaas si lamidana inay u istaagaan inay debdemis gadaan lacagii ay soo aruuriyeenna ay debdemisyaashaan maanta ay hortanada kusoo bandhigayaan ay kusoo gadeen waa u mahad celinaynaa sidoo kale guddoomiyaha ururka isxilqaan abshir odowaa cusmaan iyo guddoomiye ku-xigeenka ururka ayaa ka warbixiyay howlaha ururka iyo siday uga go-an tahay inay sii wadaan taageeradda ay u hayaan degmada caabudwaaq ururka isxilqaan waa urur u taagan horumarinta bulshada reer caabudwaaq wixii karaankooda oo ay qaban karaan inay bulshada ka caawiyaan waxqabadkaan aan maanta u taagannahay waxaa ka horreeyey waxqabadyo tiro badan oo bulshada reer caabudwaaq aan u qabannay hawshaan debdebiska oo hadda taagan waxaan ka soo marnay xaalad aad u adag jugdi badan baan gelinnay waxaana nagu dhaliyey masiibadii dabkii ka dhacay caabudwaaq ee aan u bixinnay walaalow idebi qof gubanaya oo marihiisu holcahayaan oo qofka u dhowaan karaa uusan jirin oo walaalow idebi asagoo la dhintay oo korkiisii bararay qisadaas xanuunkeeda waxay nagu dhalisay qadartu waa meesheeda oo dadku waa dhimanayaan laakiin inaan dayac loo dhiman sidaas darteed waxaanu bulshada ugu qayb qaadannay inaannu contribution ka aruurinno contributionkaasna aannu ugu gadno debdemis iyo booyad la socota maadaama debdemisku u baahan yahay biyo biyihiina aysan meel kasta ku xirnayn sidaas darteed in booyaddaasu daba taagnaato debdemiskaas inta booyaddaasu ay meeshaas dibadaysana booyadihii kale oo magaaladaa joogay ayagana aan si tabarucaada loogu soo dhaamiyo waa masiiba dabku ilaahay naguma keeno laakiin haddii uu yimaado waa shay u baahan kahortag oo aan ka dabatag lahayn sidaas darteed shaygaas kahortagale wuxuu u baahan yahay kahortagiisii in loo diyaargaroobo waxaan rabaa inaan markaynu idhaahdo annagu haddaan isu tashanno oo aan wax walba aanan cid dhabarkeeda ka fiirin annagu aan tashanno magaaladayadu inay intaflo lahaan lahayd laamiyaal ay lahaan lahayd waxaad moodaa marka inaanaan u hagarbaxsanayn deegaankayaga inaan waxu qabanno aan isku dayno inaan annagu isku tashanno ugu dambayn wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha galmudug cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel iyo ugaas maxamed ugaas axmed ayaa si wada jira ugu mahad celiyey ururka isxilqaan iyagoo xusay inuu ururka ka qabtay degmada caabud waaq shaqooyin muhiima oo muuqda waxaan rabaa inaan u mahad celiyo kooxda iska wuxuu qabtay sixilqaan oo hawl fiican inoo qabatay ku naaloon karna oo bilow fiicana abbaarayna baahidii muhiimka ahayd oo aad og tihiin waxa keenay hadda in hawshan lagu dhaqaaqo waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahad celiyo aad iyo aad
sharaf bay noo tahay inaynu ka soo qayb galno xafladan horumarka deegaanka ah laguna wareejinayo maamulka degmada gaadiid
halkaa aad naga dhegaysanaysaana waa reeyda ujaara markana warka caalamka wakaalada wararka ee loo yaqaano a b ayaa maanta soo bandhigtay qorshe ay wadaan masar iyo qatar oo lagu baaqsanayo isku dayga netanyahu ee dagaal hor leh oo ka dhaca marinkaasi khaza masar iyo khadar waxay ka shaqaynayaan heshiis cusub oo dhigaya in dhammaan maxaabiista nool iyo meydadka ay hayaan xamaas hal mar lagu wareejiyo israa'iil iyadoo ciidanka israa'iilna ay ka baxayaan khaza lana soo afjara dagaalka halkaasi ka socda heshiiska waxaa ku jira in hubka ay haysato xamaas hoos loo dhigo taas oo macnaheedu yahay inaysan hubka dhiibin balse aysan isticmaalin sidoo kale xamaas waxay ka tanasuli doontaa maamulka khaza waxaana maamulka la wareegi doono guddi wada jir ah oo falastiin iyo dalalka carabta ka kala socda kadib ciidamada booliska cusub oo tababar ka helaya labada dal oo ah xulafada maraykanka ee gobolka ayaa la wareegi doona amniga khaza iyagoo hoos imanaya maamulka cusub oo falastiin yeelan doono khayaarta ayna dhegeysanaysay war waxay dalka iyo dibadda cawaana soo gaaray waanaga inta ciddoo warkayga seeganaa waxay dib ugu daalacan karaan barta ayna facebook ku leenahay redio jowar sidaas iyo ammaano allah